sida lagu baahiyey bogga internetka ee al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay dileen ilaa toban qof oo isugu jira dhakhaatiir iyo askar ka tirsanaa ciidamo kenyaan ah oo dhowaan kasoo gudba xadka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya al-shabaab ayaa warkan ku sheegay in qarax miine ay ku dileen askartaasi xilli ay marayeen inta u dhexaysa degmada afmadow iyo deegaanka dhoobley ee gobolka jubbada hoose sidoo kale al-shabaab waxa ay sheegeen in ay gubeen laba ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamadaasi siday hadalka u dhigeen muddooyinkii u dambeeyey al-shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee ku sugan koonfurta soomaaliya